bismillaahi raxmaan raxiim mas-uuliyiinta tirada badan ee halkan fadhida iyo saxaafadda madaxa bannaan iyo dowladda ururka sooja assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxay ahayd maalintii saxaafadda madaxa bannaan ee caalamka waxaanay ahayd oo aan filayey ururka saxaafadda ee soolja ee qabanqaabiyey iyo saxufiyiinta halkan isugu timidba in waxa laga hadlayaa uu noqdo saxaafadda iyo wixii khuseeya may ku fiicnayn inay noqoto meel forum loogu sameeyo nin mucaarada nin muxaafada iyo niman siyaasiyiina oo iyagu isugu jajawaabay in loo sameeyo madar ay u noqoto oo arrintii saxaafadda la iloobo waan ka tacsiyadaynayaa ururkii diyaariyey munaasibadda waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego laba qodob oo muhiimahun oo aniguma doonaya inaan ka hadlo oo aan odayaashii waaweynaa ee ama xisbiye ka soo jeeday ama aan ka soo jeedine madasha ka soo jeeday nin siyaasiya oo iska xanaaqsanaa iyo nin kale oo cadhaysanba inaan halkan uga jawaabo ma doonayo maadaama aan mas-uuliyaddii hayno waxaanu leenahay walaal wixii jira ee aad sheegtay ee khaldan ee runtaa ah dadkaa ka markhaati firi doono wixii been ah ama adigu aad ismoodsiisay ama xanaaqu kaa keenayna waanu kaa bogsiin doonaa dhibaatana dalka ma jirto madaxweynaheennu inuu madaxweyne hogaamiye yahay oo dalkana taariikh ku leeyahayna waa nala tirsan tihiin dowladdiisu inay xuntahayna idinkaan idinka maqalaa madaxweynaha haddaa nala tirteen inay wanaagsan yahay dashiisuna way wanaagsanta dashiisuna way wanaagsanta madaxweynaha lama kala reebi karayo waxaa kaloo iga filaysaa inaan maanta ka hadlo arrinta saxaafadda intaanan odhanna anigu maan soo gaadhin rag badan oo halkan ka hadlayey laakiin cabdiraxmaan cabdilqaadir baan u bishaaraynaya anu markaan afhayeenka ahaa cabdiraxmaan cabdilqaadir oo madaxweyne wuxuu afkiisa igaga yidhi weligaa cabdiraxmaan cabdilqaadir iyo caliburi toona ha u jawaabi waayo inamadaydii bay ahaayeen buri marka anigu maadaama uu intaa yidhi weligay labadiina midna uma jawaabin iminkana uu jawaabi maayo laakiin waxaan idin leeyahay waar waxaa odaygu xasuusaya xasuusnaada oo waa wixii hore idiin soo dhex maraya xasuusnaada waxaan doonayaa kale arrinta saxaafadda ee aad doonayseen u fadhidaan halkan xukuumadda haddii aan nahay mabdi'iyan waxaan qabnaa xeerkii saxaafadda ee jiray wixii ay ururada saxaafadda ee maalmaha bashirayay ka qabaan baanu ka qabnaa arrintaasi heshiiskii ay ka galeen ee iyaga iyo baarlamaanku ay wadawadeen ee wixii ka soo baxay ee dhaliilaa xeerkaas in amedmad lagu sameeyo mabda'aas waanu la qabnaa ururada saxaafadda iyo waxa wadaa maxaan idhaahdaa baarlamaanka xukuumaddu shaqo kuma laha soo safbaa gacanta ku haysaa waa koob qodobka labaad qodobka labaad ee meesha ku jira waa arrinta wargeyska haatuf arrintaa wargeyska haatuf imakaan hortiina ka leeyay mabdi'iyan arrintaasi maxkamad bay taallaa xeerka saxaafadda ee jira in loo raacana xukuumad ahaan sidaasaan horaan uga jawaab marka waxay ila tahay annagu xeerka saxaafadda in loo raaco mabdi'iyan baan qabnaa xeerka iminka jira ha loo raaco baan leenahay waxaan kaloo soo jeedinayaa anigoo wasiirkiya wixii ka wanaagsan baan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa war saxaafaddu dalgaara kamay dhalan ee dalkeennan bay ka dhalatay arrimihiisoo dhan wadahadal baa lagu dhammeeyaa dalkeenna waxaa lagu dhammeeyaa isafgarad baa lagu dhammeeyaa dadka oo wada ka heshiiyo oo ka wada hadlo wixii laysku qartay baynu ayaynu ku dhammaynaa saxaafadduna kama duwana oo caalam gaara kuma noole ee somaliland bay ka mid tahay dhaqankii somaliland inaynu ku dhammaynana diyaar baan u nahay dhinacayga dhinaca xukuumaddana waan ku matalaa waxaan leenahay yuusuf iyo qolada aatufba idinkuna noo qabsooma qolada kalena ha noo qabsooto arrintana aynu si fiican ku dhammayn insha allah qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee aan idin leeyahayna waxa weeye waar markaynu halkan oo kala joogno madashani waa madal ay ku sharsan tahay saxaafaddu saxaafaddu madasha ay ku jirsan tahay aynu danaha saxaafadda kaga hadalno xorriyaadkeeda kaga hadalno madax banaanideeda iyo aqoonteeda sida loo kordhinayo aynu kaga hadalno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz.